saddexdaa umuurood haddii la isu geeyo waxaa markaa ka soo baxaya siday ahlusunna waljamaca ka qabaan baabu sifaat ayaa ka soo baxaya in la yidhahdo sifaatka qaar baa la awilayaa qaarna lama awilayo sida bacdu ashaacira iyo qaarkood ay sameeyeen yacni waxay tahay waa tanaaqud waxaanuu yahay markaisaga xan markaa qowl aan daliil lahayn waxaana markaa selafku dariiqo keliyay sifaatka wada mariyeen waxaynay qaacidadu tahay alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaatka qaar waxa laga yidhaahdo ayaa kuwa kalena laga odhanaya haddii sifaatka qaarkood la sugo waxaa ka laazimaysa kuwa kalena in la sugo ayaa ka laazimaysa oo sifaatka ilaahay in sidooda loo wada sugo weeye wanasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu min gayri taxriifin walaa tacdiilin wa min gayri tadkiifin walaa tamhiilin ahlusunna waljamaca ictiqaadkoodu sidaas yada ah ayuu ahaa mas'alada noocaasana yacni munaadaro weyn oo ka dhacday markii caqiidada waasidiya uu sheikhulislaam ibnu taymiya qoray ayaa jirtay oo taxaddii markaa yacni xataa soo gaadhay oo dadka qaarkood ay sheegteen ama culammada qaarkood ay yidhaahdeen salafku masalada laba qowl bay ka lahaayeen qaarna way awili jireen qaarna ma awili jirin dabeedna markaa uu ku yidhi shaikhulislaam ibnu taymiya yacni saddex sano muddo ah baan idin siinaya xaraf bal marka ay ku awileen salafku la kaalaya sifaadka ilaahay haddaa la kaalayidaan xaraf iska daa ta'wiilka eh caqiidada caqiida alwaasidiya xaraf khilaafsan haddaa ka keentaan saddexdii qarni saxaabadiiyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta anigu waa ka noqonayaa buuli yacni waxaa weeye taxaddi ayay markaa gaadhay yacni waxa uu dahabi marka uu tilmaamaya uu odhanayaa waxay dhammaan isku waafaqeen inuu yahay muctaqad salafi ah oo jayid ah inay caqiida alwaasidiya tahay caqiida alwaasidiyana waxa uu ahaa caqiida uu sheikhu degdeg u qoray qaadi meesha waasit la yidhahda ciraaq ka tirsan ayaa qaadi ka mida qaadi ka ahaan jiray baa yimi dabeedna waxau yidhi waxaan doonayaa kitaab caqiidaa inaad qorto caqiidada wax badan baa laga alifay buuri maxaad markaa iiga baahantay anigu inaan qoro waxaan doonayaa buuri caqiida aad adigu qorto ayaan doonayaa buuri markaasuu dabeedna bayna alcasri waalmaqrib ayuu kitaab ka aragteen ku qoray yacni casr iyo maqrib inta udhaxaysa waa la yaqaanaa kitaabka aragteen caqiida alwaasitiya la yidhaahdo bayna bayna alcasri waalmaqrib buu ku qoray markuu ku qoray waxaa loo nisbeeyey qaadigii ka dalbay ee waasit meesha la yahaha qaadiga ka ahaan jiray caqiida alwaasitiya saasaa loogu bixiyey markii dambena markii muran ka dhacay masaa'il badan baa markaa munaadaradu iyadoo mufasala ayay qoran tahay oo ibnu taymiya kayrkiiba ay soo naqliyeen dahabina uu ka mid yahay ragga soo naqliyey oo uu tilmaamayo waxay dhammaan markii dambe la isku waafaqay inuu yahay muctaqad salafi ah oo jayid ah inuu yahay marka ugu horraysa xarafka ugu horreeyaay qabsadeen oo ah marka maxaad u tidhi waa caqiidat alfirqati annaajiya ma waxaad leedahay wixii kaa khilaafaa waxa weeye naajiye ma ah yacni sheikhu maxaad yacni markaa ta kale taxriif u isticmaashay oo aad u tidhi min gayri taxriifin walaa tactiilin eraygaa taxriif maxaad u isticmaashay maxaad markaysagaa saaraysaa meeshaas yacni qur'aanka waa ka hadleen masaa'il badan baa markaa hadalkii ay soo galay calaa kulli xaal mas'alada noocaas ah yacni waxa ay tahay yacni waa soo waayeen taxaddiga noocaas ah waa ku keeni waayeen wax markaa yacni ta'wiila oo salafka markaa ay awileen oo xaraf markaa ka mida inay soo naqliyaan marka khulaasatul qowl sida markaa salaful umma ay ku tageen ee dariiqoodu ahaa waa sifaatka ilaahay in sidooda loo daayo aan wax ta'wiila lagu samaynin sidaas yadaa weeye daahirkooduna kufri ma aha yacni macnaha markaa mutabaadilka ee soo darinaya soo degdegayaana waxa weeye waa inaanu ilaahay khalqigiisa shabbihina ka duwan yahay sifaatkan halka daatada ilaahay la mariyey ayaa la marinayaa waxa sifaatka qaar laga yidhaahdana kuwa kale waa laga odhanayaa yacni markaa sidaa uu ilaahay isugu keen sheegay inu maadaama inuu qayb inaga yahay baynu ku sheegaynaa u rumaynaynaa innagu waxa weeye intaa wax ka badan markaa ma gelayno marka taasna kelmaddaas baan ku dhaafayaa hadalka usuuliyiinta qaarkood baabu ta'wiil markay ka warramayaan ay markaa yacni halkan yacni yidhaahdaan yacni ku baraarugsanow wma bih istaaara cilmu lkhaliqi fada tashaabhun calayhi aطliqi wain yakun cilmun bihi min cabdi fadaka laysa min طariiqi اlcahdi waqad yaji lijmaalu min wajhin wamin wajhin yaraahu da bayaani manfatin والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع فقف وحول مركا مصنفكم وما به وما أي والذي كي استأثر مركا لقار نقضي علم الخالق وقال كخالق به سقو لقار نقضي فذا تشابه fadaata shaabuhin calaya aliqi ay faaliqi ku magacow daata shaabuhin mid tashaabuhu markaa u saaxiiba ku magacow calayhi korkiisa ku magacow waxa uu inoo tilmaamayaa wixii ilaahay cilmigiisa uu la gaariyay oo axad khalqigiisa ka midii aynay ogayn kaa waxaa la yidhaha mutashaabih baa la yidhaahdaa oo waxa uu tilmaamayaa aayadda mutashaabiha lagu sheegay waxaa looga jeedaa ka uu ilaahay cilmigiisa la gaarka yahay والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات يعني مركا هالكاس متشابهات كاللغو الشيغي أي مركا الشيغي آه قرآنك وحو إلهي نو الشيغي بعضي إنه متشابه هي آية دا صالينو كلمان وحكالو لينو الشيغي دمانتي إنه متشابه هي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها marka kitaabka dhammaantii inuu mutashaabih yahay baa lagu tilmaamay sida loo kulminaya culammadu waxay yidhahdeen iscaaridi mayso inuu markaa dhammaantii mutashaabih yahay iyo inuu bacdigii mutashaabih yahay dhammaantii waa mutashaabih marka ictibaar laga eegayo inuu wada xaq yahay oo xagga runnimada xaqnimada yacni siduu isu sadiqayo sida waxa weeye wararkiisu isu shabbahayaan yacni sidqiga iyo xaqnimada iyo runnimada iyo ixkaamka iyo idqaanka iyo icjaazka ayuu intaba iska shabbahaa xaggaa marka laga eego dhammaantii waa mutashaabih gees kale marka laga eego bacdigii baa mutashaabiha bacdigii baan mutashaabih ahayn aayadda kalea tilmaantay ictibaar kalea laga eegayaa waxaa laga tilmaamayaa bacdigii baan waadixu dalaalo ahayn dalaaladiisu aynay waadix ahayn oo caddayn ee u baahan tahay adillo kale in lala eego qaarkoodna yacni waa waadixu dalaala dalaaladiisu waxa uu ku tusinaya waa mid ay cad ahay binafsihi naf ahaantiisa ayay dalaaladiisu waadix u tahay markaa sidaas aawadeed baynay mutacaarid u ahayn oo labada markaa macne ayna iscaariday haddaba markaa aayadda waxaa markaa ku yacni sugan laba qowl baa mutashaabiha ku sugan culamada qaar waxay ku fasireen mutashaabihu inuu nisbigii yahay oo waxay yidhaahdeen wamaa yaclamu taawiilahu ila allahu waalraasikuuna fi lcilmi waawa waalraasikuuna ku jira waa waaw lcadfi bay yidhaahdeen waxaa macnuhu u dhacayaa ta'wiilka mutashaabiha yacni waxa og oo keliya allaah iyo kuwa cilmiga ku raasukhay oo keliya ayaa og sidaasna qura'ada qaarkood baa akhriyey wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waalraasikuuna fi lcilmi oo wasliyey qiraa'aadka qaar bay ku sugan tahay qura'ada qaarna waxay akhriyeen in markaa allah lafduljalaalaha in lagu waqfiyo oo ay yidhaahdeen waa waqfi waajib ah ictibaarka qiraa'adaas marka lagu fasirana waxay noqonaysaa in mutashaabiha cilmigiisa allah oo keliya inuu la gaar yahay waawga waalraasikuuna ku jira waa waawi istinaaf jumladda dambe markaysaga waxana ayay ka mid tahay waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna ayaa markaa khabarkeedu u noqonaya marka waawguna waa waaw istinaaf weeyi marka taasna waxay tilmaamaysaa mutashaabihi mutlaqa ah culamada qaarkood markaa qaarba mid bay doorteen oo qaar waxay doorteen oo yidhaahdeen markaa in allah lagu waqfiyo weeye mutashaabiha aayaddu sheegtayna waa mutashaabihi mutlaqa ah qaar kalena sidaa cagsigeeday doorteen bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen labada macno iscaaridi maayaan waana sida ibnu abilciza alxanafi kitaabkiisa sharxu lcaqiidati altaxaawiya uu ku tegayo oo odhanayo labada qiraaba waa xaq labada macnay sheegeenba labadubana waa xaq labadu waxay tilmaameen midna mutashaabihii mutlaqa ahaa bay sheegtay midna mutashaabihi nisbiga ahaa mutashaabiha mutlaqa ilaahay baa cilmigiisa la gaar noqday axad khalqigiisa ka midii ma oga marka calaa haadaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah labada qiraabana waa xaq halkaasaa lagu waqfinaya qiraa'ada kale marka lagu socdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikuuna fi lcilmi marka sidaa la yidhahdana mutashaabiha ay sheegaysaa waa mutashaabih nisbiya in mutashaabih nisbiyi jirana adilada qaarkood baa laga qaadana laga qaadanaya ina alxalaala bayinun waina alxaraama bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhuna kaiiru min annaas yacni nebigu waxa uu tilmaamay sala allahu alayh wasalam xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay xalaashiiyo xaaraanta waxa u dhexeeya wa xaggana shabaha xaggana shabaho dadka qaar bay ka shabahayaan marka dadka dhammaantood miyay mutashaabih ka yihiin maya laa yaclamuhuna kaiirun min annaas in badanoo dadka ka mid aan garanaynin oo aynay mid ugu caddayn xalaalnimo iyo xaaraannimo midnaba ugu cadday markii la yidhi kaiirun mafhuumka markaa laga qaadanaya waxa uu noqonayaa qaar aan kasiir kaa ahayn oo intaa badana la sheegay aan ahayn oo iyagu khawaas ah oo ay xalaal ugu caddahay mutashaabihaasi ama xaaraan ugu caddahay baa jirta oo ama waxay ugu guda jirtaa ina alxalaala bayinun ama waxay ugu guda jirtaa waina alxaraama bayinun marka waxa weeye waasito ma aha ee arrinkan markaa tashaabuhu waa arrin nisbiya sidaas aawadee mutashaabih nisbi inuu jirana waxaa ku tusinaysaa xadiidkaa laftiisaa laga qaadanaya sidaas aawadeed imaam axmed ibnu xambal laftiisu waxa uu yidhi yacni mutashaabih waxaa la yidhaahdaa maa yakuunu fii mawdicin fii mawdicin kada ama maa yaxtamilu kada wixii mawdic sidaa ku noqda meel kalena sidaa ku noqda laba macnuu eraygu leeyahay meel wuxuu ugu soo arooray macnaha iyadoo looga jeedo meel kalena wuxuu ugu soo arooray macno aan macnaha ahayn iyadoo looga jeedo waxaa soo arooray nas baa soo arooray eraygii baa ku sugan dabeedna waxaa laysi talow ma macnahaasaa looga jeedaa mise macnaha ah mutashaabih weeye buu ku tilmaamay imaam axmed ibnu xambal marka waxa weeye mutashaabiha uu tilmaamaya waa mutashaabihii nisbiga ahaa oo kaas mawdicna macnaha ku yeelanaya mawdic kalena macnaha ku yeelanaya waxaa suurtoobi karta daliil kale oo kala furtoo bayaamiye inuu helo oo waxa weeye waadixinayo oo haddii muxkamka loo celiyo macnihiisu u waadix noqdo ayaa suurowda marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal labadu isma caaridaya mutashaabiha mutlaqa waxaa ka mida ruuxdu waxay tahay garan mayno ruuxdu wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila yacni waxaa ka mida mutashaabiha mutlaqa ah ee aynaan marka waxa weeye garanayn ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisu siday tahay iyo qaabkay tahay garan mayno taasna waxay ka mid tahay mutashaabihii mutlaqa ahaa ayay ka mid tahay markaa sidaas laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ahlu sunnahu waxay yidhaahdaan laa yaclamu kayfa huwa ilaahay ma ogo sida uu yahay ilaa huwa isaga mooyaane cid kale ma oga wa afdalu khalqi waxau yihi laa uxsii hana'an calayka anta kamaa anayta calaa nafsika ayuu yidhi marka calaa kulli xaal wamaa bihi istaatara cilmu lkhaaliqi waxa uu ku markaa marayaa mutashaabihi mutlaqa ahaa inuu markaa tilmaamayo wamaa aywa aladii kii istaasara cilmu lkhaaliqi ogaalka khaaliqu uu la gaar noqday bihi isaga fadaa tashaabuhin ay fa atliq waxaad ku magacowdaa daa tashaabuhin mid tashaabuh u saaxiiba ku magacow ay calayhi korkiisa ku magacow wa in yakun hadduu ahaado bimacnaa hadduu xasilo cilmun bihi cilmun ogaal bihi isaga la ogaadaa min cabdin addoon xaggii hadduu ka ahaado fadaaka kaasi laysa min ariiqi alcaadi waddadii markaa ogaalka markaa ma ahaan oo bimacnaa dadkao dhammi waxay ku ogaan karaan ma aha wuxuu inoo tilmaamayaa mutashaabihii mutlaqa ahaa haddii ay dhacdo yacnii khalqiga qaarkood inay ogaadaan oo ilaahay ogeysiiyo yacnii ilaahay inuu ogeysiiyo hadday taasi markaa dhacdo yacni maadaama ay naadir tahay baynay ka saaraynin mutashaabihii mutlaqa inuu yahay yacni annahu low aطlaca allahu bacda awliyaa'ihi calaa cilmi shayin min almutashaabihi faina tilka ariiqata ilaa cilmi dalika almutashaabihi laysat min aطuruqi almachuudati liifaadati alcilm yani markaa kama mid ahaa yani duruqdii markaa waxa weeye ogaalka yani cilmi yani markaa ogaalka markaa lagu yaqaano ee wax lagu baran jiray markaa kama mid aha addoon baaba riyooday waxa uu ku riyooday markaysaga waxan markaa wax hayba ayuu ku riyooday marka ta noocaasi waxa weeye waxaasi inuu qayb ahaa ahaa ka saari mayso oo waxa weeye waxaasi uu ahaa mutashaabihii inuu yahay ka saari mayso ta noocanna calaa sabiili nudra iyo wax la mida ayuu markaa u yimi
wa in yakun hadduu ahaado cilmun ogaal bihi mutashaabiha la ogaado min cabdin mid addoon ka xasila ama addoon ka dhaca fadaaka kaasi laysa min ariiqi alcahdi ma aha waddadii lagu ogaan jiray cilmiga kama mid ah oo kama baxayo inuu mutashaabihi yahay taa macnaheeduna ma aha inay awliyadu qaybka og tahay oo waxaa laga tilmaamaya fadaaka man laysa min ariiqi alcahdi bimacnaa qudrada addoonka wax ku jira ma aha taasaa laga tilmaamaya aayaad badan baana dee inoo sheegaya inuu ilaahay qaybka la gaar yahay caalimu lgaybi falaa yudiru calaa qaybihi axada ila man irtadaa min rasuul iyo ayaad kaloo lamida
waqad yaji lijmaalu min wajhin wamin wajhin yaraahu daa bayaanin manfadin waqad yaji inuu yimaadaa la arkaa alijmaalu ijmaal min wajhin wajhi inuu ka yimaado gees inuu mujmal ka noqdo wa min wajhin yaraahu wa yaraahu wuxuu markaa ogaanayaa daa bayaanin manfatina kii markaysagaa u fiiro yeeshay baa ogaanayaa daa bayaanin inuu yahay mid bayaan u saaxiiba min wajhin gees kale ayuu ka ogaanayaa bimacnaa waxau inoo tilmaamayaa waxa waxaa suurtoobi kartaa nas ama daliil soo arooray si marka laba ictibaar laga kala eego si marka loo eego inuu mujmal noqon karo si kale marka loo eegana inuu waadixu dalaala noqon karo gees waa ka mujmal geesna waa ka waadix tusaalihiisu waxay ahaatay waatuu xaqahu yowma xasaadih yani waxa weeye waxa siisaan waatuu xaqahu xaqiisa bixiya zaraca yowma xasaadihi maalintaa goosataan markaa maalintii la gooyey ayaa in xaqiisi laga bixiya la tilmaama asalkii in wax laga bixiyo waadix bay ku tahay qadarka la bixinayana mujmal bay ku tahay sidaas aawadeed laba ictibaar baa gees haddii laga eego mujmal ka tahay gees haddii laga eegana waadixay ka tahay waqad yaji inuu yimaadaa la arkaa alijmaalu ijmaalku min wajhin gees inuu ka yimaado wa yaraahu markaa waqad yaraahu inuu arkaa la arkaa daa bayaanin bayaan mid u saaxiiba inuu yahay inuu markaa ku ogaadaa la arkaa ru'yadu waa tii markaa qalbiyada ahayd ee cilmiga ahayd markaa sidaas aawadeed mafcuulkii koowaad waa huda ka dambana waa daa yacni waqad yaraahu inuu arkaa la arkaa daa bayaani mid bayaan u saaxiiba inuu yahay inuu ku ogaadaa la arkaa inuu ku ogaadaa la arkaa man fatina kii markaysagaa u fiiro yeeshay min wajhin ay min wajhin aakhara weji kale yani nakiradu hadday soo takarurto waa tii markaa yani tacadudka tilmaamaysay fatina iyo fatuna waa muhallathu taa bay yidhaahdeen yani fatana fatina fatuna intuba waa ku bannaan yihiin saaxibu nashri waxa u odhanayaa naadimku halkan waxaa markaa mukhtaar oo fiican in la yidhaahdo fatina iyo fatuna laakiin sida fiicani haddii cilmulcaruudka loo eego waxa weeye kasradaa fiican ee dammadu markaa ma fiicna oo ceeb baa gelaysa sinaadu tawjiih inay odhan jireen baan filayaa hadday markaa yacni iskhilaafo yacni xarafka markaa ka horreeya hadduu iskhilaafo rawiga oo uu markaa midna uu waxa weeye hoos dhigmo midna u godnaado yacni waa laga fiican yahay sidaas aawade wejiga mukhtaarkii waa fatinown in la yidhaahdo khilaafan linaadim wannafyu lilsalaati walnikaaxi wa shibhi muxkamu lada sixaaxi wanafyu diidma la diido lisalaati salaad la nafiyayo wanikaaxi yacni markaa guur la nafiyayo wa shibhi wax taa shabaha la nafiyo muxkamu muxkam weeye lada sixaaxi yacni markaa kutubta sixaaxa agtooda waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa haddii salaad la nafiyo ama nikaax la nafiyo oo laa salaata ilaa biuhuur haddii la yidhahdo ama laa salaata liman lam yaqra biummi alkitaab haddii la yidhaahdo ama laa nikaaxa ilaa biwaliyin haddii la yidhaahdo yacni nakiro laa lagu nafiyey oo idaa buniyat maca laa hadday tahay ma mujmal baa mise waa muxkamo waa waadixu dalaala labada waa iyama yacni culamada qaarkood waxay yidhahdeen oo baaqilaani shiikha la yidhahdee qaadiga uu yani ka mid yahay waxay yidhaahdeen mujmal weeyi waayo eraygan waxa weeye la nafyinaye laa salaata ilaa biuhuur ama laa salaata liman lam yaqra biummi alkitaab ama laa nikaaxa ilaa biwaliyin yacni marka erayada noocaasa waxa weeye nafyigaasi asal ahaan waxa la nafiyaa wuxuu ahaa wujuudka xaqiiqadu waxay ahayd in la yidhaahdo shayga daatadiisa oo jiritaankiisiabaa la nafyinaya haddii daatadaa laga yimaado meeshii waxaa imanaysa masixadaa la nafinayaa oo saxiix ma aha baa la leeyahay ma waxa weeye kamaalkaa la nafinayaayo waxaa la leeyahay kaamil ma aha yacni ibnu cusaymin almanduumatu adahabiya waxa uu ku yidhi wanafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayana rutba yacni nafyiga shay la nafiyaa saddex mid buu noqda wanafyu lilwujuudi wujuudka shaygaa la nafiyaayo waxaa la yahay shaygaasi ma jiro uma asixa intaa dabada sixadiisaa la nafiyaayo haddii wujuudku suuroobi waayo in asixitaankiisa la nafyinayo laleeyahay saxiix ma aha macnahaasay u dhacaysa uma alkamaali sixa hadduu xambaari waay aqbali waayana yacni kamaalkaa la nafinayaa oo kaamil baanu ahayn oo waanu dhammaystirnayn baa looga jeedaa farcayanna rutba derajaday kala leeyihiin ilaali buu ku yidhi saddexda saasay u kala horreeyaan markaa saddexdaas arrin ee meesha imanaya ma waxay yihiin mutasaawiyaatoo way siman yihiin sidaas aawadeed maadaama ay siman yihiin mujmal bay yihiin mise ma sinne ee waxa weeye way kala xoog badan yihiin maadaama ay kala xoog badan yihiin ka u xooga badan baa lagu xambaarayaa labada waa iyama jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen mujmal ma aha waa waadixu dalaala oo dalaaladiisu waa caddahay oo dalaaladiisu waxay ku caddahay in waxa weeye nafyu sixa looga jeedo wixii daliil ka sarfiya waa halkeeda laakiin wixii lagu yidhaahdo yacni markaa laa lagu nafiyo idaa buniyat maca laa nakiro markaysagaa laa la jirkeed la bineeyey waxaad aragto asalku sixaa la nafyinayaa haddii wujuudkii u aqbali waayo in shayga daatadiisa iyo jiritaankiisa la nafyinayo wuxuu markaa noqonayaa in sixadiisa la nafyinayo allaahuma ilaa wax daliil u diiday oo kamaal lagu xambaaray mooyaane asalku waa caynkaas iyada a weeyi haddii markaa daliil cayimo kamaalka la waayo waxaa lagu xambaarayaa sixada in la nafyinay qolyaha qaarkood baa waxay yidhaahdeen marka laa nikaaxayo erayada la midka ama laa salaata liman lam yaqra biummi alkitaab waa xanafiyada nimanka la yidhaahdeen annagu waxaanu ku xambaaraynaa waxaasoo dhan kamaalka ina nafyinayo markii la yidhi maxaa kamaalka ugu xambaarteen waxay yidhaahdeen kamaalka waxaanu ugu xambaarnay asalku xaqiiqadaa la nafyinayo o ah jiritaanka salaad ma jirtay macnaheedu hay salaad waa jirtaayoo suuradeedii rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo arkaanteedii waa taasoo waa muuqataa waa jirtaayo xaqiiqadii baa la nafyinayaa wax suuroobi kara ma aha mar hadday markaa yani noqotay macaanida kale ee markaa majaaziga keebaha lagu xambaarayaan annagu kamaalkaanu ku xambaaraynaa bay yidhaahdeen markaa lafteeda qaacidaynu soo marray mastaxaala alaslu yuntaqal ila lmajaazi aw liaqraba xasan yacni goor kasta oo waxa weeye ay mustaxiil noqoto asalkii oo xaqiiqada ahaa in lagu xambaaraa mar kastay mustaxiil noqoto waxaa loo guurayaa oo loo intiqaalayaa macnaha majaaziga ah hadduu hal mid hal macno keliya majaaziya uu yahay macnaha majaazigaa loo intiqaalaya loo guuraya haddii macaanida majaaziga ay badantao dhowr macnoo majaaziya ay ku tanaasucaanna macnaha macaanida majaasigaa ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa lagu xambaaraya oo kaasaa loo guuraya marka haddiiba la yidhaahdo xaqiiqadu wuxuu ahaa markaa yacni wujuudka salaadi ay jirto ama nikaax jiro ee macaani majaaziya meeshii ku tanaasuco sixa iyo kamaala war sixadu waa uga dhowaansho badan tahay xaqiiqada yacni kamaalka waa uga dhowaansho badan tahay sidaas aawadeed waxay noqonaysaa in sixadii lagu xambaaro ayay markaa noqonaysaa qaacidadaana horeynu usoo marray marka calaa kulli xaal mujmal ma aha ee waa xaqiiqo culamada qaarkood oo yidhi annagu wujuudkiiba waanu ku xambaaraynaayo salaaddii waa jirtaadaa aa leedihiin yacni waxba kama jiraan oo annagu odhan mayno laa salaata mawjuudatun odhan mayne siyaaqaa laga fahme laa salaata mashruucatun baa macnuhu u dhacaysaa salaad sharcigii ma jirto oo waxa weeye sharciyadii baa la nafyinayaa tan la dukanayaana sharci ma aha waa iska foorfoorarsi weeye sharci ma aha yacni markaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin kani nikaax maahe suuraddu unbuu uga egyahay nikaax maahe nikaax mashruucaan jirin baa laga tilmaamaya laa nikaaxa mashruucan ayaa macnuhu u dhacaya oo waxa weeye markaysaga waxaa markaa wujuudkiisii sharciga aabaa la nafinayaa oo wujuudkiiba way ku fadhidaa qaar yidhina waa jiraan calaa kulli xaal markaa muxkam weeyo waa waadix oo markaa ma aha markaa yani taasi markaa mutashaabih maaha والنفي مركا نفي لنفي للصلاة صلاة لنفي والنكاح نكاح لنفي والشبه وحسا شبه لنفي محكم محكم وي واضح وي ومد الذي سعد إلى ذا الصحاح أي إلى ذا الكتب الصحاح كتب الصحاح أكتود بمعنى وحوج إذا كتبت أصول أصولك بدن كود أكتود وجماهير كتبت قرين أيك تلمامية والعكس في جداره ويعفو walcagsu sidaa lidkeedu fii jidaarihi jidaarkiisaay ku sugnaatay xadiiskii buu ku ishaaraya wa yacfu yacfu erayga abay ku sugnaatay iyaduna isaguna aayaddii ku soo arooray waalqar'i quru'dii bay markaa yani ku sugnaatay iyaduna aayaddii ku soo aroortay fii manci ijtimaacin ay cinda manci ijtimaacin fiidu waa bimacnaa cinda ayuu naadimku yidhi yacni marka la diido yani kulan macaanida lagu kulmiyo isku lidka ah marka in lagu wada xambaaro marka la diido agteeda ee faqfu markaa raac buu ku yidhi waxa uu inoo tilmaamayaa waxyaalo markaa mujmala uu inoo sheegayo mutashaabih nisbihi uu ku sugan yahay shayga koowaad waxa weeyaan xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yamnaca axadukum jaarahu an yadaca khashabatan fii jidaarihi jaarahu yani marka laa yamnaca axadukum jaarahu axadkiin yaanu yaanu laa yamnac yaanu u diidin axadukum axadkiin jaarahu jaarkiisa dariskiisa yaanu u diidin an yadaca khashabatan loox inuu markaa dhigto ama ka taagto fii jidaarihi gidaarkiisa inuu ka taagto fii jidaarihi baa ijmaalka shaybaa laamo waxaa looga jeedaa fii jidaari ljaari mise waxaa looga jeedaa yacni fii jidaari nafsihi war ma gurigiisa gidaarkiisa wax inuu ka taagto ha u diidinaa muraadka looga jeedaa tahay mise waxaa laga tilmaamayaa gidaarka axadku leeyahay ayaa la leeyahay axadkow ha u diidi labada macno waa iyoma madaahibta qaarba sibay ku xambaareen markaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa mujmal inay tahay oo waxa weeye waadix aynay ahay shanqidi baa ka daba qaatay macnahaasoo waxa uu yidhi taxqiiqu waxa weeyaan in marka xadiidku macno inuu ku daahir yahay labada macnoba ha aqbalo laakiin mid baa mutabaadir oo soo degdegaya soo degdegaya waxay tahay fii jidaariha ay fii jidaaril axad in laga tilmaamayo axadka markaa gidaarkiisa in looga jeedo oo kaas markaa laga tilmaamayo macnahaas baa mutabaadira sidaas aawadeed calaa haada hadduu macno daahir ku noqday mujmal ma aha sidaa uu sheeku sheegay baana raajixa shayga kale labaad waxay tahay yacfuu aayadda markaa ku soo aroortay aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax cuqdatu nikaaxi inay cafiyaan dumarku mooyaane aw yacfuwa aladii ama marka waxa weeye uu kii cafiyo biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay cuqdatu nikaaxi guntintii guurku ay ku jirtaa yacni kaasi inuu cafiyo mooyaane oo kaasi inuu cafiyo maxaa laga tilmaamaya yacni kan guntintiisa gacanta guntinta guurku gacanta ugu jirtaa ma weliga oo weliga marka ugu horraysa guurka la guurinayo laa nikaaxa ilaa biweliyin guntinta guurka la guntayaa gacantiisay ku jirtaa markii hore guntinta la guntayey ayaa gacanta ugu jirta zawjkana marka dambey ugu jirtaayo dee waxa weeye markaa ninka hadduu nikaaxi u dhaco markaa dambe isagaa waxa weeye guntintii guurka haya oo hadduu doonana furaya hadduu doonana daynaya markaa isagana marka dambey ugu jirtaa halkaa haddii laga eego labada mujmal bay ku tahay baa layidhi oo haddii la yidhaahdo waxaa looga jeedaa weliga inuu weligu cafiyo mooyaane oo weligu hadduu markaa meerkii dhaafo inuu dhaafmayo ayaa markaa macnaha noocaasa laga qaadanaya taasna madaahibta qaarkood waa ka qaateen laakiin ictiraad baa lagu soo arooriyo maalka markaysa waxaan markaa inanta ay leedahay haddii inantu safiihada aynay ahayn weligu iskama cafin karo marka waxa weeye calaa kulli xaal yani labadaa macne ayaa lagu xambaaray oo culamada qaarba mid ay ku fasireen qaarna waxay yidhahdeen ninka markaa qofka dumara qabaa laga tilmaamaya inuu cafiyo yani kala badhow badh baa haddii aanu qofkii dumar ahayd u dukuulin oo u gelin bimacnaa aanu taabanin meherkii uu faral yeelay ee uu qadaray kala badhow badh buu siinayaa markuu furo marka kale inuu u cafiyo ugu sii daro oo uu yidhaahdo markaa isagoo dhammaystiran qaada mooyaan a macnaha noocaasa ayuu markaa noqonaya marka adigu calaa kulli xaal labadu mujmal bay ku tahay buu markaa yidhi saas in la eeg walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quru erayga qar'i ama qur'i la yidhaahdo midna aqraa baa lagu jamciyaa midna quru' baa lagu jamciyaa yacni erayga qar'i ama qur'i la yidhaahdo xaydka waa loo isticmaalaa oo caadada ah mid labaadna waa loo isticmaalaa oo waxa weeye markaa daahirnimada ana waa loo isticmaalaa saas aawadeed ayaa markaa caaisha waxay tihi innama alaqraa'u alaطhaaru in kaleba maahe alaqraa'u yacni markaa qur'iyadu alaطhaaru yani daahirnimada weeye waa yani tahaarooyinka weeye oo markaa tahaarada ay xaydka ka daahir noqotaa la tirinayaa taas yadaa weeye marka calaa kulli xaal madaahibtu waa isku khilaafeen labada qowl bay kale leeyihiin mujmal bay ku tahay qaraa-in in la doono weeye adilada kale lagu kala arjaxo sidaas aawada iyaduna waa mujmal mujmal waxay noqonaysaa marka la manciyo yacni marka xamlu lmushtarak calaa macnayayhi mushtarak in labadiisa macne lagu wada xambaaro horaynu usoo marayo yacni waxa weeye in yacni mushtaragga labadiisa macne lagu wada xambaaro khilaaf baa ku sugan bacdi culamada ka mid a ogolaay oo lahaa markaa mushtaragga labadiisa macne ama macaanidiisa waa lagu wada xambaari karaa oo hadduu yidhaahdo masalan cada lusuusu lbaarixata calaa cayni zaydin tuugtii xalay waxay ku xadgudbeen ishii zayd waxaa suurtoobi karta ishii uu wax ka arkayee baasirada ahayd way ka rideen oo ishii markaa jaariyada ahayd ee durdurka ahayd iyadana il baa la yidhaahdaaye yacni taana waa ka gooyeen oo ishii naqadka ahaa ee dahabkiiyo fidada ahaa iyadana waa ka qaateen yacni marka waxa weeye mid walba in lagu xambaaro alcaynu albaasira waalcaynu aljaariya yacni markaa iyo cayntii naqdiga ahayd intaba in lagu xambaaraad surowda marka culamada qaar baa yidhi xamlu lmushtarak calaa macnayahi aw macaanihi waa macno saxiixa oo haddii qariina aynay diidin ama daliil aanu diidin waa lagu wada xambaari karaa sidaas iyadaa markaa yidhi marka calaa kulli xaal marka la yidhaahdo waa mamnuuco laguma wada markaa laguma kulmin karo labadii macne xaalka noocaasa mujmal bay tahay waxau ihi walcagsu sidaa lidkiisu fii jidaarihi bay ku sugnaatay wayacfu erayga yacfu bay ku sugnaatay waalqar'i bay ku sugnaatay fii manci ijtimaacin cinda manci ijtimaacin kulmin macaanida labada macne ay wada aqbali karaan lagu kulmiyo lafdiga agteeda marka la diido faqfu ee markaas sidaa raaca albayaan تفير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي يعني هلكana wuxuu ka warramayaa bayaanka waxa la yidhaahdo ayuu ka warramaya ay huwa bayaanku tasyiiru mushkilin markaa wax mushkila bimacnaa wax qarsoon in laga yeelo min aljaliyi ka markaa waadixee muuqda mid ka mida in laga yeelo kaasaa waxaa la yidhaahdaa bayaan baa la yidhaahdaa bayaan macnayaal dhowray ku dhacdaayoo bayaan bimacnaa tabyiinu masderkaa waa loo isticmaalaayoo caddaynta lafteeda bayaan waa la yidhaahdaa mid labaad mid labaad bayaan waa la yidhahdaayoo bimaa bihi lbayaanu waxa bayaanku ku xasilayo lafteeda bayaan waa la yidhahdaayo daliilka ah laftiisana bayaan waa la yidhahdaa mid saddexaad laftiisa markaa bayaan waa la yidhaahdaayo maxalka bayaanku uu ku dhacayo madluulka ah laftiisa bayaan waa la yidhahdaa saddexdaa macnaa markaysagaa qaarba mid ay ku fasiraan macaanidaas saddexdaa uu aqbalaya darteed baa culammaduna ay isugu khilaaftay tafsiirka bayaan la fasirayo oo qaarba gees bay milicsadeen qaar xaggii daliilkay milicsadeen qaar xaggii tabyiinkay milicsadeen qaar maxalka laftiisii madluulka ah ee la caddaynayo ayay markaysagaa milicsadeen marka waxa weeye tafsiirka uu shiikhu maray waa tafsiir sayrafi shiikha la yidhaahdaa uu maray qolyo kalena ay ku raaceenoo markaa imaamulxaramayniyo ay ka mid yihiin oo imaamulxaramayn iyo markaa yacni ay ka mid yihiin sida waxa weeye sharxulkawkab almuniir kuwa uu tilmaamayo inay ku raaceen oo taabici u ahaayeen yani sayrafi marka ay raaceen qolyo kalena ay ku raaceen oo markaa imaamulxaramayn iyo ay ka mid yihiin oo imaamulxaramayn iyo markaa yani ay ka mid yihiin sida waxa weeye sharxulkawkab almuniir kuwa uu tilmaamayo inay ku raaceen oo taabici u ahaayeen yani sayrafi marka ay raaceen muxaqiqa markaa sharxulkawkab almuniirka markaa taxqiiqiyey baa ka daba qaatay oo waxa uu yidhi labada muxaqiq waxa ay sheegeen kitaabka burhaan la yidhaahdo sheikhu yacni kuma raacine markaysaga waaba bushiyey oo hadalkooda markaa waa radiyey oo ikhraaju yani markaa alikhraaju min xayizi lishkaal ilaa xayizi tajalli erayga noocaasa kumaba fasirin bay yidhahdeen imaamulxaramayn in la yidhaahdo waa taabic sadiid ma aha bay yidhaahdeen oo waxa weeye waaba bushiyo bushiyaal buu ku soo arooriyey laakiin waxa weeye kitaabkiisii weynaa bay shiikha eegeene haddii waraqaadka yare uu qoray ay eegi lahaayeen way ku arki lahaayeen inuu waraqaadka ku raacay yacni sayrafa hadalkiisa yacni inuu kitaabna ku raacaa suurowda kitaab kalena ku bushiyo yacni marka waxa weeye burhaanka hadduu ku bushiyey yacni hadalka uu ibnu najaar sheegaya uu leeyahay yacni wuxuu ku raacay imaamulxaramayn sayrafi saxiix weeye oo markaa waraqaadku ku raacay waraqaadka laftiisa ayuu ku raacay marka hadalkanna waxa markaa uu ku dhow yahay hadalkii sayrafi oo waxa weeye alikhraaju min xayizi alishkaal ilaa xayizi tajalli macnaha noocaasi ayuu ku dhow yahay marka tasyiru mushkilin mid markaa mushkil ah mushkil waa maxay waa ka qarsoon oo mushkil maxaa qarsoonida loo yidhi ashkala baa lagii hamzada ayaa waxay tilmaamaysaa afcala dukuul bay sheegaysaa sida acraqa dakhala fi lciraaqi ashama dakhala fi shaami aymana dakhala fi yani markaa fi lyamani marka waxa weeye ashraka dakhala fi shirki kadalika ashkala dakhala bayna ashkaalihi waxyaalihii la shakligahaa uu dhex galo waa ku qarsoono waa ka soocmi waaye khafiga sida loogu magacaabay mushkil waa sidaas tasyiru mushkili mid qarsoon in laga yeelo min aljaliyi kii markaa daahirkee muuqday mid ka mida in laga yeelo kaasaa waxaa la yidhaahdaa bayaan baa la yidhaahdaa tasyiru markaa waa khabar wa huwa markaa bayaanku waajibun waajib buu ku ahaaday cala nabiyi nebigu waajib ku ahaaday idaa uriida haddii la doono fahmuhu fahamka la fahmaayo haddii la doono si loogu camal falo ama loogu fatwoodo yacni haddii sidaas loo doono in loo fahmo waajib bay ku tahay nebigu inuu caddeeyo sala allahu calayhi wasalam oo inay nebiga waajib ku tahay maxaa u daliila wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim yacni nebigu inuu caddeeyo yacni waxyiga la soo dejiyaa waajib ku ahay sidaas aawadeed bay nebiga waajibu ahay idaa uriida fahmuhu muxuu markaa tilmaamayaa ee u qayday haddii fahamkiisa la doono wuxuu ka ictiraazayaa waxaan fahamkiisaba la doonaynin inaynu fahanno xaqiiqadiisu waxay tahay waxaan la doonaynin nebigu inuu caddeeyo waajib kuma aha oo ruuxii waxay tahay inaynu fahanno marka horeba lama doonaynin a sidaas aawadeed markaa nebigu inuu caddeeyo uu markaa qeexo waxaa ruuxi tahay waajib kuma ahayn idaa uriida fahmuhu waxaa markaa soo gelaya wixii fahamkiisa la doonayo waxaa loo doonaya ha ahaato camalfal lagu camalfalayo ama ha ahaato fatwo la fatwoonayo in markaa loo doonayo oo masalan xaydkii iyo caadadii iyo nifaaskii iyo waxyaalaha noocaasa dumarku waxay markaa loo doonayaa inay fahmaan waxa loo doonayaa si ay markaa yacni ugu camal falaan axkaamta ay leedahay oo ragguna maxay u doonayaan markaa inay fahmaan maxaa loo doonayaa ragguna dee inay aqoon aqoon u yeeshaan oo ay ku fatwoodaan markaysaga waxaan markaa ayaa la doonaya sidaas aawadeed warka ay yidhaahdaan yacni wadaadada qaarkood la nisaa'u tas'alu wala rijaalu taxiidu ragguna ma xaydaan dumarkuna ay su'aali maayaan war saxiixa ma aha ragbaha ku weydiiyaana wuxuu hadduu mar xayd ku saabsan yahay waajib waxaa inaad ka jawaabto ayaa waajib ku ah oo cidda ku camal falayso keliya waajib uguma aha inantiisu markaysagaa ku weydiin karaayo xaaskiisuu ku weydiin karaayo inuu barto oo markaysagaa yacni beled caalimu noqduu doonayaayo markaysagaa dadkii ugu fatwooduu doonayaa markaa sidaas aawadeed isaga laftiisa in loo caddeeyaa waajib weeye wa huwa waajibun markaa bayaanku waajib buu ku ahaaday cala nabiyi nebiga korkiisu waajib ku ahaaday idaa uriida haddii la doonayo fahmuhu fahamkiisa la doonayu waajib ku ahaaday nebiga oo loo doonayo fahamkiisa camalfal lagu camalfalayo ama fatwo lagu fatwoonayo wa huwa markaa bayaanku bimaa ay xaasilun bimaa ama waaqicun bimaa wuxuu ku dhacayaa kii yajlul camaa yacni markaa indhala'aanta qarsoonidu uga jeedaaye markaa kii faydayey min adaliili xaaluu ka mid yahay mutlaqan xaaluu yahay mid la itlaaqay oo aan la kala farqin qariino inuu yahay caqli inuu yahay xisi inuu yahay markaa daliil naqliya inuu yahay midnaba aan la kala farqin bimacnaa waxau inoo tilmaamayaa bayaanku adilada uu ku xasilaa waa badan tahay wax alla wixii markaa wax waadixiya caddeeya daliil caqliya ha ahaado ama mid mid naqliya ha ahaado qariino ha ahaado qawli ha ahaado ficli ha ahaado kuu doonaba ha noqdee yacni waxaa la yidhaahdaa mubayin baa la odhanaya bayaankii waa ku xasilaya waxa alla wixii bayaan ku xasilay bayaan baa la odhanaya kaasaa mubayinaa la odhanaya xiskaa caddeeyaa la odhan karaa xiskaa caddeeyaa la odhan karaa wahaakada wa huwa markaa bayaanku bimaa ay xaasilun bimaa ama waaqicun bimaa kiibuu ku dhacayaa yajlul camaa indhala-aanta faydaya khafaaga iyo qarsooniduu uga jeedaayo min adaliili xaaluu ka mid yahay maagaasi mutlaqan xaaluu yahay mid la itlaaqay oo mid inuu waxyi yahay iyo inuu markaa yacni yahay caqli yahay aan la kala farqin wa bayana alqaasiru min xaysu sanad aw idalaalatu aw iddalaalati calaa maa yuctamad wa bayana waa caddeeyey alqaasiru yacni kii markaa gaabnaa ee qaasir ka ahaa min xayu min xaysu sanad yacni ay min xaysu sanadi xagga markaa sanadka kii ka yacni qaasir ka ahaa ee ka gaabnaa ka uu caddaynayo ee markaa bayaaminayo yacni kii markaa ka yacni gaabnaa ee xagga quwada kaga hooseeyey yacni xagga sanadka ee xagga subuudka markaa yacni ka quwada yaraa oo sida xadiis aaxaad oo kale aayad qur'aana waa caddayn kara aw iddalaalati ama xagga markaa tusinta iyo dalaalada markaysagaa kii kaga gaabnaa oo waa caddayn karaa mid markaa kaga qawisan xagga dalaalada calaa maa yuctamad qowlka la ictimaadaya marka lagu socdo xaysu waxaa la yaqaanaa in markaa jumlo loo idaafeeyo sidaasay jamaahiirtu qabaan mufrad in loo idaafeeyo ma banneeyaan ha yeeshee shiikha naadimkii waxa uu tilmaamay isagu inuu markaa nashrulbunuudka sida uu ku sheegay inuu xaysu markaa u idaafeeyey sanadka inuu sidaas markaa u idaafeeyey sidaas yada abuu maray marka qowlka noocaasi uu sidaas marayna waxay ku dhisan tahay markaysagaa inay si qaliila u bannaan tahay sida uu shaarixuba markaa ishaarayo oo shaarixa laftiisu markaysagaa waxa uu yidhi wa adaafa xaysu ila almufradi binaa'an calaa jawaasihi biqila ka qowli raajisi ama taraa xaysu suhaylin taalica najman yudii'u ka shihaabi laamica yacni laba siyood baa loo soo wariyaa xaysu suhaylun iyo xaysu suhaylin markaa suhaylin marka la yidhaahdo shaahid waxay u tahay xaysu in loo idaafayn karo markaa mufrad sidaas yadaabay ku dhisan tahay wa bayana wuxuu markaa caddeeyey calaa kulli xaal laakiin wejiga markaa aan qawiga ahayn wax ku kallifaa meesha ma oolin waayo mid walba markaysagaa sidoodu sidiisu way u aqbalaysay oo min xaysu sanad inuu reebo ayaa nadmigu keensanayey aw iddalaalati iyo aw iddalaalatu ti uu yidhaahdana wax farqiya uma kala lahayn xagga nadmiga markaa sidaas aawadeed sida jamaahiirta marka ay mareen ayaa u fiicnay shiikhu inuu maray laakiin nadmigiisa siduu u maray u mar mar haddii maanic markaa diidaya aanu jirin wa bayana alqaasiru wa bayana wuxuu caddeeyey alqaasiru kii gaabnaa min xaysu sanadi xagga marka waxa weeye sanadnimo uga gaabnaa kan uu caddaynayo oo sanadnimo uga gaaban yahay waa maxay subuudku uga quwo daran yahay oo kaga daciifsan yahay baa looga jeedaa xagga sugnaanshaha oo xadiis baa lagu caddaynayaa aayad qur'aana aayad qur'aana walow xadiidku mutawaatir ba ha noqdee aayad qur'aana laba xoog ah marka xadiis waa lagu caddayn karaa aayad qur'aan xadiis aaxaadana waa lagu caddayn karaa aayad qur'aana ama xadiis mutawaatira waa lagu caddayn karaa wa kadalika xagga dalaalada mid uga gaaban oo bimacnaa uga daciifsan oo uga taag daranna kii uu ka quwada badnaa xagga dalaalada wuu caddayn karaa oo waxa weeye mafhuum baa lagu bayaamin karaa manduuq mafhuum baa manduuq lagu bayaamin karaa tusaalihiisu waxay ahaatay mafhuuma manduuq lagu bayaaminayo fii arbaciina shaatan shaatun waa manduuq weeye mafhuum baa lagu bayaamiyo fi lghanami asaa'imati zakaatun yacni adhiga foofay zaka ku sugnaatay yacni mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanaya adhiga kiisaan foofin inaan zaka ku sugnayn marka macnuhu wuxuu markaa bayaaminayaa isaga oo mafhuum ah oo mafhuum mukhaalafa ah oo mafhuum muwaafaqo weliba aan ahayn oo mafhuum mukhaalafo u yaho adcaf uu ka yahay mafhuum muwaafaqihii ayuu caddaynayaa manduuq caddaynaya wa kadalika wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi wa aayad qur'aana waxaana bayaamin laysa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa wa bayana waa caddeeya alqaasiru kii gaabnaa ama hooseeyey bimacnaa kii gaabnaa min xaysu sanadi xagga sanadnimo ka gaabnaa ka kale oo bimacnaa waxa weeye xagga subuudka ka quwada daraa ee ka daciifsanaa ayaa kuu ka quwada kii ka quwada badnaa buu caddaynaya aw idalaalati ama kii waxa weeye ka gaabnaa min xaysu dalaalati xagga dalaaladii iyo tusinta sida uu xukunka kuu tusinayo kii uga gaabnaa ka uu caddaynayo isaguna waa caddeeyaa calaa maa yuctamadu qowlka la ictimaadayo marka lagu socdo sidaasi waa sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen weeyaan wa awjibanna cinda bacdi alcilmaa idaa wujuubu di lkhafaa'i cama wa awjibanna waajibi cinda bacdin bacdi culammada ka mida agtooda cilman ogaal markaa waajibi bimacnaa yaqiin waajibi idaa wujuubu di lkhafaa'i cama idaa cama hadduu camimo wujuubu di lkhafaa'i yacni waajibnimada kii waxa weeye qarsoonida u saaxiibkaha waajibnimadiisu hadduu cammimo camma uu cammimo oo mukallafiintoo dhan uu wada saaran yahay wixii mukallafiinta wada saaran waxaa bayaaminaya waa inuu noqdaa wax cilmiya qaciya oo yaqiiniya markaa faa'iidaynaya ee waa inaanu ahayn waxaan markaa yacni qaci faa'iidaynin bimacnaa waxaa soo arooray buu leeyahay daliil baa soo arooray daliilkaas soo arooray waxa uu sheegayaa takliif markaa caama oo khalqigaba wada saaran takliifkaa caamkae khalqigaba wada saaran yacni daliilka haddaba bayaaminaya ijmaalka ku sugan waa inuu noqdaa ilaaba ilaa mid yaqiiniyo cilmi qaciya faa'iideynaya waa mid danniya waa inaanu ahayn oo hubuudkiisu aanu danni ahayn dalaaladiisu waa inaynay danni ahayn hubuudkiisuna waa inaanu danni ahayn sidaas waxaa ku tegey markaa qaar ciraaqiyiinta ka mida ayaa ku tegey bimacnaa ciraaqiyiinta haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa xanafiyadaa loo jeeda xanafiyada ayaa loo jeeda sidaas aawadee agteeda agtooda waxay leeyihiin aayad qur'aana xadiis aaxaadi ma caddayn karo haddaan wax kala raacin wax kala raacin waxay ka ixtiraazayaan haddii ijmaac raaco ama xadiisku uu tawaaturo yadu waa caddayn karaa bay leeyihiin laakiin xadiisku hadduu yahay xadiis aaxaada oo aan ijmaacna la socone masale culammadu isku khilaafeen ay tahay waajibkaa horena uu yahay waajib caam oo ummadda wada saaran sida zakadoo kale ah oo caama uu yahay waxay noqonaysaa daliilka bayaaminaya ilaaba ilaa waa inuu noqdaa qaci yaqiiniya bay markaa yidhaahdeen qowlkaasi laakiin qowl saxiixa ma aha sawaabku waa sida markaysaga ay ku tageen jamaahiirta culammadu weeye wa awjibanna waajibi cinda bacdin bacdi culammada ka mida agtooda cilman yani cilmi yaqiina waajibi wax wax bayaaminaya ay lahu markaa mubayinka wax bayaaminaya u waajibi idaa wujuubu dalkhafaa'i cama idaa cama wujuubu dalkhafaa'i cama hadduu markaysa waxaad markaa cammimo saa'ir almukallafiin yani wuju yani jamiica almukallafiin baa looga jeedaa yacni wujuubka ka khafaaga u saaxiibkaa wujuubkiisu hadduu dadka wada saaran yahay oo wada cammimay ka caddaynayaana waa inuu noqdaa markaysaga mid qaci faa'iidaynaya waalqowlu waalficlu idaa tawaafaqa fanmi lbayaana liladii qad sabaqa waalqowlu qowlka iyo waalficlu ficilku idaa tawaafaqaa hadday iswaafaqaan oo bimacnaa isla ekaadaan fanmil bayaana bayaanka u nisbe liladii qad sabaqa ka hormaray u nisbe wa in yazid hadduu markaa dheeraado ficlun ficil hadduu markaa dheeraad yeesho falilqowli intasab ay fa huwa bayaanku markaa intasaba waa abtirsaday lilqowli qowl buu abtirsaday waalficlu ficilku yaqtadii wuu keensanayaa dalaban ayuu keensanayaa bilaa qaydin yacni qayd markaa raacaya la'aanteed والقول مركا قولك يفل والقول قولك في العكس سدا لدكيدو هذا في العكس سدا لدكيدا غدهيدا والقول قولك في العكس حالك سويه هو المبين يعني كيسغو وخ بيامينيه ويودنا فصل ويه المبين وخبرك بين نقنيسا وفعله فعل كيسو ونبي السماية صلى الله عليه وسلم التخفيف فضيل أيا بين فيه مركي سيكون موقتا وحاولنا الماما يا فعل يا قول أيا وحي وذا بيانيات وحي صارورين يقو بيان حكم عدين يا يعني نص كلا أما دليل كلا إجمالي ما قول كاوح بيامي مس فعل كاوح بيامي لبضا وإيما مسألة نوع عسى أيوك ورمك wuu kala qaaday mas'aladee ma ficilkiiyo qowlku isla ekaaday mise kala bate hadday ficilkiiyo qowlku isla ekaadaan oo midnaba aanu ziyaado lahayn ficilku ziyaado qowlka kama leh qowlkuna ziyaado ficilka kama leh way isla egyihiin xaalka noocaasa bayaanka waxaad u nisbaynaysaa ka hor maray haddii aad garanayso oo haddaanad garanayn baa timi sheikhu inooma sheegina maxaa laga yeelaya haddii aan la garanaynin ka hor maray horreeyey waxaa la odhanayaa axaduhuma almubayinu labadooda mid ahaan ayuunbaa mubayina mid mucayana lagu sheegi maayo qowlkaa mubayina odhan maysid ficilkaa mubayina odhan maysid labadooda midbaa mubayino ayaad odhanaysa oo miyaan la odhanaya labadu waa wada mubayin dee labadu wada mubayin waxay noqon lahay hadday muqaarino yihiin oo labadu isku lamaan yihiin waxaana markaa yacni dhacaysa inay kala horreeyeen oo tafaawut ay yeelanayaan marka mar hadday caynka iyadaa tahay bayaanku mid buu ku xasilayaa ka kalena mu'akid weeye marka labada ka horreeyey ayaa mubayina ka kalena waa mu'akid oo waa sii adkaynaya oo maxaa samarada ku dhisani maxay tahay samarada ku dhisani waxa weeye nebiga sala allahu alayhi wasalam waajib baa wuxuu ku ahaa bayaan inuu caddeeyaa waajib litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi maadaama waajib ay ku ahayd waajibkii keebuu kaga dhacay ma odhaahduu kaga dhacay waajib mise ficilkuu kaga dhacay waajib labada waa iyoma a taas yadaabaa markaa ku dhismaysa haddii la yidhaahdo waxa weeye yacni markaa waajibkii wuxuu ku dhacay qowlkuu ku dhacay oo qowlkaa horreeyey ficilkanuu isagu la yimi nebigu sala allahu alayh wasalam sunuu noqonaya laakiin qowlkan wuxuu noqonaya markaysa waxa bayaan buu ahaayo isagu waajib buu ahaa haddii la yidhahdo ficilkaa mubayinoo ficilkaa horreeyey wuxuu noqonayaa ficilkaas inuu sameeya nebigu waajib bay ku ahayd siduu kitaabu sunna inoogu keeni doono xataa hadday karaahiye ahaan lahayd shaygaas oo dadka kale inay sameeyaan hadday karaahiye u ahaan lahayd hal mar nebigu inuu sameeyaa waajib bay ku ahayd waayo bayaankii ku waajibka ahaa buu ku xasilayay oo ku gudanayay kitaabu sunnu ku keeni doonaa awalkiisa marka calaa kulli xaal saa weeye hadday dheeraad iyo ziyaado kale yeeshaan baa timi oo ficilka iyo qowlku aanu isla ekayn xaalka noocaasa markaa aynay isla ekayn waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa bayaanku qowlka ayuu markaa u hadduu ficilku ziyaado leeyahay kala qaado ma ficilku ziyaadada lahay mise qowlku lahaa hadduu ficilku ziyaado lahaado qowlku waxa uu yahay يعني مبين كوي فعل كانوا نبي سميين صلى الله عليه وسلم مطلوب بها النبي إنه سميين لكن طلبك سلم واجب يكون هاي مثل سنة يو هاي أرنك النوع عاصمر كيسا حد مركا بلا قيد وأرهم قتل مامي يبان مركا طلب كان لقو قيد واجب نمو أن لقو قيد السنة نمو مذن بلقو قيد آه وبمعنى وحوايا وواجب نوران مين السنة نوران مين وحوايا وحيوها هايدون يعني مركا مأمور بكو أها أو مثل لفراي ولا أمري بو أها إنو السماي سيدا سيدا وي وحو مثالنا يا مركا يساعد مركا آه وصالك يا بو مركا ومثالنا يا آه هدي وحوي قولك زيادة لي هاي والقول في العكس هو المبين هدو قولك وحوي hadduu qowlku ziyaadada leeyahay markaa lafteedana qowlkaa mubayinah ficilkuna wuxuu noqonayaa nebiga sala allahu alayh wasalam mid u khaasoo laga khafiifiyey buu noqonayaa ka horena wuxuu noqonayaa yacni mid nebiga sala allahu alayh wasalam u gaara oo isaga markaa si gaara loo amray xaaladda hore walficlu yaqtadii bilaa qaydin dalab waxa weeye nebigaa si gaara looga dalbay ficilku khusuusiyu u ahaa ziyaadada lihi yacni markaa saasuu macnuu noqonaya ficilkanna يعني waxa uu ahaa nabiga sal اlahu alيه waslm mid gaar isaga looga dalbay oo khusuusiye u ahaa u gaar ah ayuu noqonaya cagsiguna waa saasi laag adigu sidaas iyadaabay markaysagaa jamaahiirtu mareen oo ay markaa u kala qaadeen culamada qaarkood oo yidhi waxa weeye waxa wax bayaaminaya had ya jeer qowlku noqonaya saas iyadaa yidhi waa jiraan oo waxa weeye hadday kulmaan oo qowl iyo ficil isu yimaadaan qowlkun baa la odhanaya isagaa mubayina waa jiraa laakiin qowlkaas marka waa laga fiican yahay waayo markaysa waxaan markaa labada mid waliba bayaan waa keensadaa in ficil wax lagu bayaamin karona dee waxa weeye adilaa ku soo aroortay oo salluu kamaa ra'aytumuuni usalli iyadoo qariino kalena ay la socoto ayuu nebigu ficil ku bayaamiyey salaadii khuduu canii manaasikakum manaasigtii la samaynayana ficil buu nebigu ku bayaamiyey sala allahu aleyh wasalam wa in yazid hadduu dheeraad yeesho wuxuu ihi walqawlu qawlkiiyo walficlu ficilku idaa tawaafaqa hadday isleekaadaan oo midnaba ka kale aanu ziyaado ka yeelan oo labaduba ay markaa yacni yihiin mujmal dabadeed ay soo arooreen fanmi nisbe albayaana bayaanka u nisbe liladii kii qad sabaqa hor maray u nisbe wa in yazid hadduu markaa dheeraado ficlun ficil uu ziyaado yeesho yacni zaadadani waxa weeye waa markaysagaa tii yani markaa zaadal maalu iska ahayd ee waxa weeye laazimka iska ahayd oo zaada marna laba mafcuul bay qaadataa yani markaa marna laba mafcuul bay qaadataa marna waxa weeye faacil keliya ku kaafsantahay mafcuulba ma qaadato naqasa iyo zaada waa caynkaas marka wa in yazid ficlun hadduu ficil markaysagaa ziyaado yeesho oo calal qawli ka yeesho ay fa huwa bayaanku intasaba uu abtirsaday lilqawli buu markaa u abtirsaday oo qawlkaa mubayina walficlu ficilku yaqtadii waa keensanayaa alaban buu keensanayaa calaa luqati rabiicu ugu waqfiyey bilaa bilaa qaydin yani markaa qayd markaa yani la socda la'aanteed oo lagu qaydayo oo yani nadbi iyo waajibnimo midnaba aan lagu qaydayn waa ficilkaasi khusuusiyuu nebigu u ahaa si gaara isaga looga dalbay waajib ahaa waajib buu ku ahayo sunuu ku aha midna odhan mayno wlqawlu qawlku fi lcagsi xaaluu ku sugan yahay huwa lmubayinu weeyi waa ka isagu wax bayaaminaya oo qowlku hadduu dheeraad leeyahay waxaa la odhanayaa qawlkaa mubayin ah ficilkuna wa ficluhu ficilka uu nebigu sameeyeyna sala allahu alayh wasalam attakfiifu yacni fudaydin ayaa bayinun fiihi markaa ku markaa yani muuqato oo ku daahira waa mas'alada markaa usuuliyiinta qaarkood ay yidhaahdaan yani mas'ale markaa usuuliyiinta qaarkood ay sheegaan yani shawkanina aada ugu celceliyo nayl awtaarka oo ku saabsan haddii waxa weeye yani qowl khaasa oo ummadda caam qowl caama oo ummadda kula hadlay nebigu sala allahu alayh wasalam ficil gaaro uu leeyimi hadduu khilaafo yacni ficilkaa khusuusiyaa lagu xambaaraya yacni qowlkaasina waxaa la odhanayaa ummaddu u yaallaa baa la odhanaya masaa'il fara badan buu markaysagaa caynkaas iyadaa ku dhisaa qaacidada noocaasana wuxuu tilmaamaa markaysagaa meelo badan oo madaayiq ah oo cidhiidriya inuu kaga baxay ayuu markaa tilmaama aadna uugu celceliyaa dandana aad ugu fara badan ayuu naylul awtaarka ku sameeya qaacidada noocaasa markaysa waxaan markaa ayaad moodaa inay tahay ta'ahuru lbayaani can waqti alcamal masalada afcaasha ku saabsanna waxa weeye baxsi gaara ayay markaa ku habboon tahay oo kitaabu sunnana way ku timaadaa culamadana qaarkoodna musanafaad gaara bay ka qoreen oo culamadii marka abishaama iyo yani culamadii hore kutub ay ka qoreen oo gaar uga alifeen afcaalu rasuul sala allahu alayh wasalam iyo axkaamta ay kala yeelanayso ayaa jirta ashyaa ka mid oo xoogaa kooban oo markaa qaacidada siday u kala baxayso afcaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam kitaabu sunna inoogu keeni doonaa taahuru lbayaani can waqti lcamal ta'ahuru lbayaani caddayntu inay ka dib dhacdo can waqti lcamali waqtigii camalfalka waqtigii markaa la samaynayey wuquucuhu markaa dhicitaankiisu cinda almujiizi cidda markaa yacni bannaynaysa agteeda maa xasal ma xasilin ta'khiiruhu dibudhicistiisa markaa uu bayaanku dib dhaco lilixtiyaaji ay ila lixtiyaaji ilalixtiyaaji laga gaadho ay ilaa waqti lixtiyaaji ilaa waqtiga loo baahanayo laga gaadhaa waaqicun waa dhacda wa bacdunaa bacdi annaga naga mid oo maalikiye ka midi huwa lidaaka maanicun kaas waxa uu yahay huwa markaa bacdigaasi maanicun lidaaka kaas miduu manciyey weeyaan oo ilaa waqti alxaaja waxay yidhaahdeen ma bannaana bay bacdi yidhahdeen itlaaqan wa qiila waxaa la yidhi bilmanci diidmaa la yidhi bimaa ay fiimaa kii markaa gudihii la mancinayo ba'du waa bimacnaa markaysagaa fii oo darfiya markaysagaa weeye sida uu nashriguba tilmaamayo kalmutlaqi ay istaqara kalmutlaqi mutlaq oo kale markaa sugnaaday ama ahaaday ama xasilay uma bicagsihi uma ndiqi dabeedna ku hadal buu ihi bicagsihi sidaa lidkeedana ku hadal ladalbacdi badh agtoodna yacni sidaa lidkeeda ku hadaloo waxaad tidhaahdaa wixii markaa mutlaq yacni markaa wixii mutlaqoo kale yacni markaa ahaaday waa bannaantay laakiin wixii mutlaqoo kale ahaaday ma bannaana wixii mutlaqoo kale aan ahayn ma bannaana waxa uu halkan inoo tilmaamayaa masalada la yidhaahdo ta'khiiru lbayaan can waqti alxaaja taakhiru lbayaan can waqti alxaaja waxay culammadu yidhahdeen laa yajuus culamo badan baana ijmaac ku soo raray oo culammada ijmaaca soo rarayna waa badan yihiin ibnu samcaan iyo kayrkii baa ka mida waxay yidhahdeen ma banaana ijmaac baana ku sugan oo ilaa waqti yani markaa taakhiru lbayaan can waqti alxaaja laba mas'alo weeye taakhiru lbayaan can waqti alxaaja iyo taakhiru markaa yani bayaan can waqti alkhitaab ilaa waqti alxaaja ama ilaa waqti alficli yani kolba sida loo cabiro culamada qaar baa diiday oo markaa yani usuuliyiinta ka mida ayaa waxay ilaa waqtilxaaje in la yidhaahda ma aha waqtilxaaje waxaa isticmaala bay yidhahdeen qolada muctasiladay arrinkoodii u yaro dhowdahay oo mukallafiintu inay xaaje takliif u qabaan arrinka noocaasa caqliga in lagu garan kariyo umuuraha noocaasaa laga fahmi kara saas aawoodee cibaarada saxdii waxa weeyaan bay yidhahdeen ta'khiiru lbayaani can waqti lficli waqtigii la samayn lahaa in laga dib rido ayaa markaa fiican bay yidhahdeen in la isticmaalo calaa kulli xaal baxrigu waxa uu tilmaamayaa waxa weeye laa mushaaxata fi lisilaax waa arrin markaysa waxaan markaa isilaaxa xaggiisa markaa ku dhisan weeye marka calaa kulli xaal siday markaa culammadu tilmaameen yacni taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja ama can waqti alcamal ma banaana oo waxau yahay mid aan bannaanayn weeye bacdi culamada ka mid a yidhi waxa weeye caqlan waa bannaan tahay laakiin sharcan ma dhicin caqlan waa bannaan tahayoo ilaahay marka waxa weeye takliif intuu markaa dadka saaro waktigii ay samayn lahaayeen bayaankiina in laga dib ridaa way bannaan tahay laakiin ma dhicin bay yidhahdeen laakiin arrinka noocaasi wuxuu u munaasib yahay qoladii markaa yidhi wajuwisa takliifu bilmuxaali bilkulli min halaaati alaxwaali takliifu maa laa yutaaq qoladii itlaaqan u banneeyey qolada ra'yigoodu munaasib uu yahay laakiin qolyaha markaa qaba markaa takliifu maa laa yutaaq itlaaqan uma bannaana ee waxa bannaanun waxa markaa cilmiga ilaahay uu ku tacalluqay yani wixii mustaxiil u noqday cilmiga ilaahay oo ku tacalluqay mooyaane inta kalean inta kale ma banaana ee wixii cilmiga ilaahay a wixii cilmiga ilaahay uu ku tacalluqay tacalluqa uu ku tacalluqay khilaafkeeda mustaxiil u noqday noocaasunbaa bannaan qowlkaasaa saxiix aha marka calaa kulli xaal yani xaqu waxa weeye sida markaa shaarixba uu tilmaamayo walxaqu annahu lam yajuz walam yaqac inaanu bannaanayna dhicinna sidaasaa xaqu yahay masalada labaad waxa weeye taakhiru lbayaani can waqti alkhitaabi ilaa waqti alxaaja ama ilaa waqti alcamal waqtu lkhitaab baa laga dibridayaa ilaa waqti alxaaja ama ilaa waqti alcamal kolba sida loo cabirana waa loo dibridayaa taasi ma bannaan tahay mise ma bannaana afar qowl baa mas'aladaa ku sugan saxiixu waxa weeyaan inay bannaan tahay inay bannaan tahay baa saxiixa adilaana u daliila adilada u daliilkaa waxaa ka mida nebiga sala allahu alayhi wasalam salaadii baa lagu soo faral yeela salaadii markii lagu soo faral yeelay isla markiiba sida loo tukanayo iyo waktiga la tukanayo looma bayaamin waktigii salaada ugu horraysee faralkii ay timi ayaa markaysagaa la bayaamiyey culamada qaarkood baa doona inay deliishadaan oo mas'alada hore u deliishadaan ta'khiiru lbayaan can waqti alxaaja ama can waqti alcamal oo waxay yidhaahdeen habeenkii baa salaadii lasoo faral yeelay salaadii subax bayaankii waa ka dib maray oo duhurkii baa la bayaamiyey marka waktigii waajibka ay ahaydee la samayn lahaaba bayaankii waa kadib dhacay marka inay dhacday baabay daliil loogu taa qaar yidhaahdeen culammadu waxay kaga jawaabeen daliil idinkuma ah waxaynay daliil idinku ahayn salaada subax nebigu inuu tukadaa waajib kuguma kuma ahayne salaadaha waajibka ku ahaa duhur inuu ka bilaabaa waajib ku ahay duhur inuu ka bilaabaa waajib ku ahay sidaas aawadeed halkii waajibku uu ka bilaabmayey ayaa bayaankiina markaa looga bilaabay salaadaha waajibkii waxay ka bilaabmayeen duhurkay ka bilaabmayeen sidaas aawadeed ilaa waqti lficli baa la dibdhigay yani markaa can waqti lficli lagama dibdhigin bay kaga jawaabeen markaa culamadu marka masaladaas waxay daliil u tahay mas'alada dambe oo ta'khiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ilaa waqti alficli ayay daliil u tahay masaladaa salaadaha waxaa kaloo u daliila nebigu sala allahu alayh wasalam caliy bnu abi aalib buu wuxuu siiyey maryo xariira maryihii xariirtaa markuu siiyey buu caliy bnu abi aalib kusoo dhacay cali baa soo gashaday markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey kuuma siinin buu yihi si aad u xidhato shaqiqaha khumuran bayna alfawaatimi hadda saddexdaa faadimo u kala jeexjeex buu faadimooyinka u kala jerjar yani faadima binti asad iyo faadima binti rasuul faadimada kaletu may ahay aduu saddex faadimay ahaayen alaa kulli xaal masalada marka adilo badan bay leedahay sawaabku waxa uu yahay inay markaa bannaan tahay yani waxaa ka mida manaasigta xajka yani waxa weeye walilahi cala nnaasi xuju lbayt man istaaaca ilayhi sabiila manaasigtii xajka haddana waxa weeye markii la samaynayey waa la caddeeyey waa la caddeeyey markaysaga waa la bayaamiyey oo nabiga sala allahu alayh wasalam baa ficil ahaan ku bayaamiyey khuduu canii manaasikakum waxay kutusinaysaa aayad aayadda inaanu qawl ahaan hore ugu bayaamin oo uu ficilkaa ku bayaaminayo ayay kutusinaysaa wahaakada marka waxaa weeye calaa kulli xaal sawaabku waa qawlka hore qaar baa waxay yidhahdeen iطlaaqan waa la diidayaa bay yidhaahdeeno sababta loo diidayo muطlaqan aan u diidaynaa waxay tahay haddiiba markaa ay dhacdo bayaankii waktigii khitaabka in laga dibdhigo fahamkii khitaabkii si aan sidii ahayn baa loo fahmi karaa sidaas aawadeed maadaama maqsuudkii si aan ahayn loo fahmi karo ma bannaana bay yidhahdeen qawlkoodu waa daciif qolyo kalea waxay yidhaahdeen waxa markaa ma bannaano wixii daahir leh oo sidii mutlaqoo kale wixii ahaaday yacni markaysa waxaan markaa ayay waxay yidhaahdeen wixii mutlaqoo kale ahaaday ma bannaana bay yidhahdeen laakiin wixii mutlaqoo kale aan ahayn yada waa bannaantay bay yidhahdeen bimacnaa wixii daahir markaa leh yacni markaa khilaaf almuraadku moodsiinaya yada kuma bannaana bay yidhahdeen laakiin wixii markaan khilaaf almuraadku moodsiinaynin waa ku bannaantay bay yidhahdeen qaar kalena sidaa cagsigeeda yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen waxaa ku bannaan bay yidhaahdeen bayaanka in ilaa waqti alficli la dibdhigo hadduu daahir leeyahay oo daahirkaa la iskaga sii camal fali karo sida caam la khasisayo oo kale inuu yahay mutlaq la qaydi doono oo kale hadduu yahay waa ku bannaantay waa qolada hore cagsigeeda saddexdaa qowl baa ku sugan qowlka markaa saddexaad wuxuu yidhi abulxusein almuctazili baa markaysagaa ku tegey oo waxa uu ku cileeyey wixii markaa daahir markaa leh ee daahirkaas markaa macne uu ku moodsiinayo macnahaasi khilaafulmuraad baa laga qaadanaya khilaafalmuraad maadaama laga qaadanayo jahli murakabay qofkii ku ridi kartaa jahli murakabina waa madmuum waa jahli jahli saaran laakiin wixii markaa waxa weeye khilaafalmuraad aan ku moodsiinaynin ee iska mujmal ah oo u baahan tacyiin la kala cayimo jahli basiirumu qofku ku jiraa qofkuna jahli basiira kamaba bixi karo had iyo jeer waxa weeye culumtiisu waa iska kooban tahay jahli basiira waa iskaga jira jahliga murakabkaabaa daran marka sidaas aawadeed labadaas u kala farqiyey bacdi shaaficiyada ka midna waa ku raaceen sida isnawiba ku tilmaamayo nihaayat usuulka oo waxa weeye daqaaq iyo qafaal iyo abu isxaaq marwasi ay ka mid yihiin taakhiiruhu taakhiru lbayaani bayaanku inuu ka dib dhaco can waqti lcamali can waqtigii la samayn lahaa inuu markaa ka dib dhaco alayska adkaysto galabta can waqti lcamali waqtigii markaa la samayn lahaa inuu ka dib dhaco wuquucuhu dhicistiisa yacni markaa cinda almujiizi cidda bannaynaysa agtiisa ma xasala ma xasilin buuli inuu dhacay ma xasilinoo shareecada uu ku dhacay oo bimacnaa jaa-izun caqlan hayru waaqicin sharcan bay yidhaahdeen laakiin sawaabku waa inaanu jaa-is caqlanna ahayn waayo takliifu maa laa yutaaq ba ku sugan waxaa ku sugan waxa weeye marka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha baa ilaah yidhi haddii marka waxa weeye ficil lagugu kalifo oo ficilkii goortaad samayn lahayd goor ka dambaysa lagu bayaaminayo dee qofkii waxaanu kari karayn baa lagu kalifo aanu daaqo u lahayn marka waa nooca ee hayru jaa-iska ah taakhiiruhu dibridista la dibrido bayaanka lilixtiyaaji ay ila lixtiyaaji ilaa waqti lixtiyaaji ilaa waqtiga loo baahanayo waaqicun waa dhacdo sharciga waa ku dhacday wa bacdunaa bacdi maalikiyada ka mida shaaficiyada iyo xanafiy bacdi shaaficiyada ka mida iyo xanafiyaduna waa ku tageene sida uu shaarixuba tilmaamaya huwa lidaaka maanicun kaa waxa uu yahay mid mancinayo